magaalada dhuusumaraabe caasimada galmudug ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga furmay bandhig ah bugaagta galmudug waxaana ahaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal iyo heer isteed ah qoraayaal soomaaliyeed iyo bulshada qeybaheeda kala duwanna ugu horreynna waxaa lagu soo bandhigay muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka maxamed mukhtaar sheikh aasaasaha bandhigga bugaagta galmudug ayaa ugu horreyn ka hadlay ujeedka bandhigan iyo himilooyinka laga filayo inuu gaaro isaga oona sidoo kaleetana ka hadlay caqabadaha ku xiran akhriska iyo qoraalka ee bulshada reer galmudug sababta keentay in bandhigga bugaagta galmudug aan abuurno oo aan maxaa la yihahdaa kusoo kordhino deegaanada galmudug guud ahaan waxay ahayd sanadkii labada kun iyo labaatan iyo kowdii ayaa waxaa jirtay khubaro ka tirsan bahda waxbarashada oo sameyneysay waxaa la yidhaahdo education sector plan ama qorshaha waxbarashada shanta sano ee soomaaliya gaar ahaan qeybta galmudug ayaa waxaa dhacday intii aan ku guda jirnay howshaas in aan aragnay caqabado badan oo waxbarashada haystay inay jiraan caqabadihii waxbarashada haystay waxaa kamid waxaa ugu weynaa tan haysata akhris qoraalka taasoo aan dhihi karnay waxay ku dhacaysay guri kasta oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa deegaanada galmudug waxyaabihii aan aragno waxaa kamid ahaa akhris qoraalka marka laga hadlaayo in daatadii ama xogtii aan aragnay waxay ahayd in marka la barbar dhigo maamul goboleedyada kale gobolka maamul goboleedka galmudug inuu ahaa maamul goboleedkii ugu hooseeyey akhris qoraalka taasaa waxaa sababta marka in aragtidaan aan la nimaano isla mar ahaantaana aan doonayno inaan wax badan uga bedelno habfikirka dadweynaha ama bulshada bulshaweynta galmudug iyo dhaqanka ah inaan ku kobcino akhris iyo qoraalka dhanka kalena qaar ka mid a madaxdii ka qayb gashay bandhigan ayaa bogaadiyey iyagoona sheegay in la filayo in wax badan ka bedeli doonaan bulshada reer galmudugga
fursaddaas annagoo ka faa'iidaysanayna wasaaradda waxbarashada galmudug waxay halkan ka caddaynaysaa maadaama caasimaddii ay konton buug ay qaadatay toddobaatan buug oo kala duwan ayaan insha allah anaguna iibin doonnaa haddii ilaha idhaah bugaagtaas hay-adaha ama dhallinyarta ama naadiyaasha ama maktabadaha kala duwan ee degmooyinka maadaama degmooyin badan ay joogaan ayaan insha allah ayagana si siman u siin doonnaa haddii ilaahay idhaahdo ku tabarruci doonnaa ayagana waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan in bugaagtaas la akhristo dhallinyarta maskaxdooda iyo maankooda la dhiso waayo aragnimo ay helaan aqoonkororsi inay helaan waxaan rabaa inaan idiin sheego shantii sano ee lasoo dhaafay dowladda galmudug waxaa ama deegaanada galmudug waxaa runtii ka dhacay isbeddel dhinaca akhris qoraalka ah waxaa la sameeyey kambayno waaweyn ama ololayaal tiro badan oo runtii deegaanada reer miyiga ah lagu gaarayay kuwaas oo keliya aan ku sinnayn in iskuul laga furo ee waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd in dadka la dareensiinayay in iyaga ruuxoodu ay deeqbixiyaal noqon karaan
buugfeerku wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada wuxuu qayb ka yahay waxbarashada markii buug aad akhrisid buugaagta halkan la keenayo oo qof kasta oo soomaaliyeed uu ku bixiyey maskax oo luqadda soomaaliga ku qoran ama lagaba yaabo kuwa aan luqadda soomaaliga ku qorayn inay ku jiraan wax walbaad uga baahatidaad ka helaysaa haddaad history iyo taariikh rabtid haddaad ganacsi rabtid haddaad jacayl rabtid haddaad amni iyo sukuurad iyo si macnaha dagaal looga qayb qaatid rabtid wax walbaad u baahatid bugaagta markaad akhrisid buug waxaas ka hadlaayaad ka helaysaa
galmudugga buugga fera ayaa la qabanayaa sanadkii labaad oo xiriir ah taasi oo ay ka qayb gelayaan dad badan oo aqoon-yahan ah